waxaan jecelnahay in musqulahaas naloo dayactiro ama musqulo cusub naloo sameeyo dadkan waa dad iska nugul waa dad ay soo saamaysay biyihii fatahaadii hadda dhow dhacaysay barakacayaasha ku nool kaabamka ku yaala magaalada jowhar ayaa waxaa soo food saartay xaalad hooyo xumo ah kadib curashada xilliga xagaaga ah waxaana jira dabaylo xogan guryaha barakacayaasha oo ka samaysan baco iyo cawshado la isu geeyey ayaa u babaacdhigi waayey xaaladaha dabeelaha sita ee jowhar ka jira waxa ayna taasi sababtay in ay burburaan hoygoodii qaar ka mid ah maamulka kaamka al aamin ala suge iyo daryeel badcas ayaa inooga warbixinaya dhibaatada ka taagan kaamamka barakacyaashaahi
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadmo faarax jimcaale dadkan waa dad iska nugul waa dad ay soo saamaysay biyihii fatahaadii hadda dhow dhacaysay marka waa dad soo barakacay oo fatahaad aad u dhibaataysay oo isugu jiraan naafo hooyo uur leh marka dadkaas way iska dhibaataysan yihiin inta aan aragnay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabduqaadir axmed cumar barre gudoomiyaha kaamka alla'aamin badda caas insha allahu tacaala anigoo jaanadka codsigan maanta ka faa'iidaysanaa kuna hadlaya magaca gudoomiyaha kaamka alla'aamin waxaan ka codsanaa xoogaa masquullihii ayaa xoogaa burbur naga taabtay oo yar waxaan jecelnahay in musqullahaas naloo dayactiro ama musqullo cusub naloo sameeyo insha allahu tacaala waa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha daryeel baddacas awalan oo magacaygana yahay xasan muxuu cabdulaahi waxaan rabnaa marka bini'aadamka baayadiisu ma dhammaato waxyaabaha kaloon tawanaynana insha allah inlooga soo siyaadiyaan intaas xilligan oo kale xaalado adag ayaa soo wajahda dadka danyarta ah ee deegaansada xerooyinka barakacyaasha ku yaala magaalada jowhar